asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka idinkugu haynana xilligan waxaa ka mid ah afar sarkaal oo ka tirsan waaxda dhiisayd oo dhac iyo rabshad u geysta nin oo damiin lagu sii daayey dhanka soomaaliya taliska booliiska soomaaliya war ka soo saaray tallaabadii loogu diiday guddoomiye ku-xigeenka inuu ka safro muqdisho caalamkana yukrain oo codsatay inay kulan degdeg ah la yeelato ruushka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afariy tobanka bisha labaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran door wanaagsan dhegaystayaal mar kale shacabka ku nool tuulada ah macalimiin ee deegaanka lagdheera ayaa ka mahadceliya dayactir lagu sameeyey ceelbiyooda baldosa oo ay biyaha ka cabi jireen kaasi oo dhowaan ka hallaabay maray arrimaani ka hadlayeen waxaa hadalladooda ka mid ah aad iyo aad u weyn oon la soo koobi karin baan dareemahayaa maheshiimaa saytuun waxaan leeyahay abaalka ilaahay baa gudi karaa nin galo abaal waa la arkay laakiin nin guda lama hayo waxaanun leeyahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay kun jeer wuu soo ajiibay wuu soo jawaabay taragtadaa xiimaysa maanta asagaa noo keeno soo sidaa maah aad iyo aad buu u mahadsan yahay allaha barakeeyo allaha barakeeyo muraadka uu leeyahayna allah u sahlo annagoo dhan baan u ducaynaya sababta inay maaragta uu wartanayta uu isa soo bixiyey oo uu yidhi aniga ajir baan ka raadsanaya ma aha kambayn qofka yuusan u fikirin inay kambayn ay tahay wixii siin iyo saad waa la kala soocaa waxaa weeyey inuu maaragta ajir inuu maaragta ka gurubsado oo ajir uu ka helo iyo wartanayto intuu foolxumadeeda arkay oo dhowr jeer uu imaaday uu werwareegay iyo wuxuu arkay bal inuu maaragta bal horta uu bilaabo
wiil shicibee oo weli aan dawlad soo gelin marka horena tartamay oo weliba aana dooranin hala yar naga helay oo walaalkaanne yaa maanta fiirin waayey dhibkanagi oo noo soo kacay oo noo keenay taragta noo keenay oo dhibka annaga xajin waayey kheyr allaha siiyo cabdiqani waa mahadsanta horta maanta saa macallimiin oo u soo gurbatay waa mahadsanta mahad baan kuu celinhaynaa anaka ciddeenna way dhammaanaysay dad tacsiye u baahan marka waxaan u mahad celinayaa horta awalan walaalka annaga cabdiqani ibraahim saytuun oo isqaamay oo ka danqaday meeshan degta ah oo bahalihii ku dhammaadeen oo dadkii deganaan oon ugu dhammaan laga kala cararay inuu noo keenay maanta taragta baloos nooga bixisa carradii horta waxaa midda kuwaad waxaan u mahad celinayaa walaalkeen oo arrintan noo yaaboohay noona bilaabay
marka muddaan ku oomanahay baldooskan baldooskan markay biyo noo galaan muddo adig ku dhawaad sanad kudhi waan cabnaa siddeed bilood sagaal bilood toban bilood waan cabnaa haddana waxaa ilaahay xukme inay wakaab yar iska noqda oo cirkaba duu hooro dhaartu dhaari u horun intay garbooyinka biyaha ku jiraayen kinixay ku jiraayen oo iska guursamayn ree macalimiin haddaan nahay dhib baan qabnaa oon baan qabnaa dhibaato waxba nagama maqno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan rabnaa in naloo taageero oo aan ilaahay waa ku rooyahay walaalkaas nasoo xasuustay annagana aan xasuusano asagana dooskan waxaa markuu sidii sidii saxda markuu ah waxaa laga cabbaayay siddeed bilood laakiin maanta haddii uu roob uu ku da'a hal bil baa laga cabbi kudib uu dugmay marka magaaladana meesha ay maarata ay biyo ka cabbayso oo ma nafteeda maaragtay ay tahay waa baldooskan mashiin ma qabna anaka dhulkaana waa dhul oo mashiin lama aha waa dhul baldoos baa lagu cabaa baldooskan markuu gurana dadka biyo iska dhaansaan qayb qaadano arrintan waa arrin fursad ah arrin xataa kambayn iyo siyaasad ma aha wax hadda siyaasa misane mataqaanaa ama riyaa ama istustus horta arrintan uma samayn hayno arrintan waa arrin laga danqisto waxaad noo sheegteen reer macallimiin wartan waagi si fiican ay u qodneed ilaa siddeed bilood in laga cabbi jiray soo maha haddana xataa hal bil biyo lagama helo marka toddoba bil baa u dhexaysa toddoba bil oo biyo booyad la gadanhayo kolley taas waaba ceertow baan filahayaa insha allahu tacaalaa cawashadii aad noo keenteen waan idinka ajiibnay garabna waan idinku siinaynaa wartanna insha allahu tacaala waan xaaqaynaa ilaahay roob ha noo keeno Eh, ishana waan loo feydi insha allahu tacaala in alle intaa idinka ku qanacdaan oo dhahdeen waa bes baa horta la qodi kadib insha allah waxaan isku dayaynaa inaan fenski iyo waxyaaba aan ogeyn oo hadda loo baahan yahay ayaa noola sheegay si xayawaankii uga badbaado
waxaa deegaanka dhidhaab ee ka socda barnaamij ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada ee dalka iyo hay-adda yunisef oo carruurtan iskuullada dhigan ama ka baxday dib loogu soo celinayo maxamed baarod xuseen ayaa qodobkani dhidhaab ah nooga soo diray
barnaamijka back to school oo iskuullada lagu keenayo caruurta ka baxday iyo kuwa aan horaan u dhigan jirin iskuullada oo iska kaashanayaan wasaaradda tacliinta ee dalka iyo hay-adda yunisef oo laga hirgeliyey ismaamulka gaarisa dhammaadkii sanadkii hore laba kun labaatan iyo kow ayaa laga wadaa qeybo badan oo kamid a iskuullada deegaanka dhadhaab ilmaha iskuulka keena hadda qolalkan way badan yihiin soo maha laba qolo kale haddana la dhisi rabaa ilmana lama haye maxaa lagu waxaan idinka codsananaa un kuwa aad dhasheen keena waxaa laydin baro jaahilnimo yaan ku dhimanin haddii adig geel ah raaci jirte kan yar geela saddex wiil ninkii dhala hal raaci labada kale intaa maalan waxaa waalidiinta loogu baaqay inay ubadkooda waxbarashada keenaan Tani oo shuruud aan wada gelayna waxay tahay iskuulkan inaan soo camirno dugsiyadiina la camiro caruurtii la keeno camiritaan maxaa ka wadaa in la keeno ciyaalkii la keeno arday badan ayaa ilaa iyo hadda iskuullada la keenay waxaana jira guddiye isku dhafa oo arrimahan loo xilsaaray
ruqo ninkii lahaa ku jiifta makac lama maqash eedda dowladda waxaana doosha looga saarin horta annagana waan qabnaa waa inaan dhaliisha annaga aan qabnana aan qaadanaa anigan kula hadlahaya shaqsiyan luul ahaantee markaan ka hadlo caruurtay wax inta ii dhigta ma laho guryaha iigu dhisan ilmahan ku dhalahayaa waan deganahay meeshii inaan wax ku barsado oo ay ilmahay wax igu bartaan oo eedabtooda ku ogaado oo waxbarashadooda ku ogaado oo d- wixii dulligooda aan kala dagaalamo ee ahayd intay ahayd nin walba hebel wuu la tegay haa adna la tag baa meesha taallaa isbuulka kuwan kuwan isbuulka loo qaybiyo kuwana dugsiga loo qaybiyo ma ahaan jirin kan dugsiga dhiganaha maadadan inuu dhigto la rabo dugsigina inuu buuxa isbuulkiina dhah maxaa dhigay dabeecad dabeecad halkan waa iskuulka maleyley waxaana waalidiinta lagu dhiiragelinayaa inay ubadkooda iskuullada keenaan waxaan meeshan u imaanay wacyigelin oo back to school children inaan waalidiinta wacyigelinno oo ilmaha iskuullada- iskuulka ay keenaan magaaladan siday waalidiinta noo sheegeen waxaa joogaan afar boqol iyo konton cunug ayaa joogtaa waayo waxaa le boqol iyo konton qoys ayaa degan calaa qoysna saddex cunug oo waxbarasho gaartay way joogtaa marka afar boqol iyo konton ayaan isku rereeb aan soo gaarsiinay Een, ilmaha maanta iskuulka joogaana hataa ma dhanno konton marka saan u imaanay saddex saac ilaa waqtigan aan joogno oo shan saace waxaan ka wada hadlaynay sida ilmihii iskuulka loogu soo celin lahaa waxayna waalidiinta naga ballanqaadeen ee, hal macalin oo t s ah iyo hal macalin oo addoomi ah ay u joogaan inaan laba macalin oo kale ugu soo darno sida lagu bixiyaba een, intay dowladda nooga helayso macalin Een, waxaan waalidiinta ugu baaqahayaa sida aan ku tashanay ee isku ogeen in ay ilmahoodii iskuulka ay ku soo celiyaan khaasatan weliba ilmaha galaaska lixaad ee meelaha kale la geeyey oo hadda toddobaad aadayaan si ay noogu soo celiyaan sufa 2023 iskuulkan looga suubiyo imtixaanka k c p da hadduu sababo ay ka mid yihiin abaaraha macalin yaraan iyo waalidka tuulooyinka ku dhaqan oo ubadkooda qaarkood xoolaha raacsada ayaa loo aaneeyay inay qaar badan oo ka mid ah ubadka waxbarashada gaara aysan soo xaadirin goobaha tacliinta
ilmaha iskuulka in lagu soo celiye waan u diyaar garooway Ee, nimankan ilaahay noo keenay li dhaheen ilmaha soo celiyana waa- waan ku ma- waan ku maahadinaynaa Ah, iskuulku waxay ugu yar yihiin dadkii waa iska reebaadiyo dhaqaalihii baa iska yar waxbarashada aad uma fahamsano muhiimadda ay leedahay qofkina waxaa laga yaabaa inuu afar iyo shan cunug dhalay maadaama afar iyo shan cunug u dhalay dhaqaalihiisi inuu yaroo maalin uu ka shaqaynaynin macallin kale oo maaragtay caawinhayn uusan jirin sidii buu cunugoo iyo laba ku geeni ku kaletan duur ku qaadahayaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab wuu mahadsan yahay baaruud hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo fartuun cumar oo ay ka xanuunsan tahay gabar yar oo afar sano jir ah socon karin sidoo kalena aan fadhiisan karin taasoo u baahan qalliin ayaa muslimiinta ka codsanaysaa in ay u soo gargaaraan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalihii muslimiinta eh anoo fartuun cumar maxamed ah cunug cafar jiraa haysta oo soconaynin fariisanaynin ogoon ah walaalayaalow muslinoo ilaah dartiis igu soo caawiya sanki nayli baa oogu yaalo ma soconays qoftaas wax ma cunayso ilaahay dartiis igu soo caawiya gabar oo walaashiini oo dhibaysan aan ahay iska soo kaalmeeya walaalayaalow qa- qaliinkii obrethonalaydhee sanki hilib oogu yaalo haa wax ma haysto anaa bomadi ah ayadana sidoo kale guri kirada saddex bilooda la igu leeyahay oo bil lix kun ah ani la kilici waa guri waa la igu soo cirta isbitaalka tale waxaan ku haysto ma jirto ilaa walaalayaal idinka garabkayga eh garab isoo noqda isoo caawiya ilaahay dartiis walaalayaal isoo caawiya annagana darasna oo tabar uma qabno walaalayaal xagga ilaahay fii sabiilillaah bal caawiya jazaa xagga ilaahaad ka helaysiin waxaa la rabaa inaa la obreshame oo kiradii wax walba iyada waaye marka xagga ilaahay ka helaysiin fii sabiilillaahi caawiya sadaqatu ljaariya xagga ilaahay insha allah allah idin caawiya wax muslim meesha joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciddii doonaysaa inay caabisooyadaasi canuga ka xanuunsan kala xiriirto lambarkan oo ah eber toddobo eber afar konton iyo saddex lixdan iyo toddobo eber saddex warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka kenya ayaynu weli ku guda jirnaa afar sarkaal oo ka tirsan waaxda dhiisaaid ee dalka oo dhacyo rabshad ah ku eedeysan ayaa maanta damiin lagu sii daayey maxamed axmed khaliif ayaa qodobkan inoo dhammaystiraya
waxaa maanta damiin lacageed oo dhan saddex boqol oo shilinka dalka midkiiba lagu sii daayey afar sarkaal oo booliisa oo fadhigoodii ay xarunta waaxda dambi baarista dalka qaybteyda deegaanka langata ee magaalada nairobi saraakiishan ayaa lagu eedeeyey inay abduubteen nin islamarkaana si xoog ah lacag uga qaateen eedeysanayaasha ayaa lagu kala magacaabaa antony mavaka eh, colonia stephen wambua tommy omondi otieno iyo kennedy omondi odero waxaa lagu soo oogay dacwad ah inay geysteen rabshad markii ay maanta ka soo hormuuqdeen maxkamad ku taala caasimada dalka ee nairobi afarta sarkaal ayaa lagu eedeeyey in lixdii bishan ee shakhsi lagu magacaabo vincent ochiengo odembo ay ka dhaceen lacag dhan afartan kun oo shilinka dalka iyo sidoo kale dhaqaale kale oo dhan laba kun afar boqol oo doolar oo u dhigantaa laba boqol toddobaatan iyo laba kun toddoba boqol lixdan kun oo shilinka dalka waxay dhacan ka geysteen suuqa nexgen oo ku yaala waddada mombasa ee deegaanka langata ee ismaamulka nairobi waaxda dambe baarista dalka d c i-da ayaa laga soo xigtay in sarkaalkii hogaaminayay ciidamada dhaca geystay oo lagu magacaabo tom otieno oo dhibanaha telefoonkiisa ka shubtay lacag dhan afartan kun oo shilin isagoo ku wareejiya akoonkiisa embeesada sidoo kale saraakiisha eedeysanayaasha ayaa dib ayaa kadib aan iraahday aaday guriga dhibanaha oo ay halkaasi ka soo qaateen lacag dhan laba kun oo af- laba kun iyo afar boqol oo doolar oo u dhiganta laba boqol toddobaatan iyo laba kun oo shilinka dalka wararka ayaa intaasi ku daraya in dhibanaha uu maalintii xigtay aaday saldhigga booliiska ee akira ee xaafadda south sea si uu halkaasi warbixin ku aadan dhaca loo geystay oo u gudbiyo hase ahaatee waxa uu halkaasi kulu- kula kulmay aan iraahday gaarigii ay adeegsanayeen saraakiisha dhaca u geystay dabadeed waxa uu u gudbay qaybta dembiyada culus ee xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista ee d c i da ee ismaamulka kiambu saraakiisha dambi baarista dalka ayaa islamarkiiba bilaaba baaritaano arrinkan ku aadan waxayna ogaadeen in gaariga ay wateen saraakiisha laga leeyahay xarunta d c i da ee deegaanka langata iyadoona gacanta lagu soo dhigay afartii sarkaal ee dhaca u geystay kadib markii dhibanaha uu aqoonsaday kiiskan ayaa mar kale dhig- la dhegaysan doonaa saddexda bisha saddexaad ee sanadkan d c i da ayaa sidoo kale sheegtay in saraakiishii lagu helay dembiyada noocan xilligii ay ku guda jiraan waajibaadkooda shaqo ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo oo
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya taliska booliiska soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray tallaabadii loogu diiday gudoomiye ku-xigeenka inuu ka safro magaalada muqdisho fartuun ayaa qodobkan muqdisho nooga soo dirtay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa saaka faahfaahin guud ka bixiyey sababtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudey loogu diiday inuu tago degmada baraawey isaga oo mar kale u sharaxan kursiga xildhibaannimo ee uu ku fadhiyo shalay oo ay taariikhda ahayd saddex iyo tobanka bisha labaad labada kun labayo labaatanka waxaa garoonka aadan cadde international airport ka dhacday dhacdo yar oo qusaysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xildhibaan eh, muudey oo rabay inuu aado deegaanka baraabe oo ay ka socoto wejigii labaad ee doorashada maamulka ee koonfur galbeed oo si nabada ku socota si dardar leh ku socota
afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in cabdiweli muudey aan isaga loo diidin in uu aado degmada baraawe balse laga hor istaagay ciidan fara badan iyo hub culus oo uu watay magaalada baraawe oo ah halka doorashada xildhibaannimo ee golaha shacabka ay ka socoto
Eh, eelboorka aadan cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidankiina la hakiyey Eh, markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eh, muudey waxa uu afhayeenka hadalkiisa intaasi ku daray in cabdiweli muudey loo ogolaaday inuu wato ilaaladiisa oo gaaraya ilaa iyo shan askari maadaama baraawe amnigeeda si weyn ay u sugayaan ciidanka booliiska waxa uu sheegay in amniga degmada baraawe uu yahay mid sugan oo ciidanka ugu badan ee sugaya amniga la geeyay haatanna aysan u baahnayn in ciidan fara badan lala tago loona laguna wargeliyey in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa shan ilaa afar sababtoo ah baraawe waa deegaan xasiloon waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka ugu dambeyn afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa ku wargeliyey in musharaxiinta aadaysa doorashada kuraasta golaha shacabka loo ogol yahay ilaalo gaaraya afar ilaa iyo shan laakiin wixii ka badan aysan aqbali doonin oo ay tahay saanad militari muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shakhsiyan waa lagu ogol yahay laakiin saanad boqolaal ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo Eh, wax walbana ay dhici karaan waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah saddex afar ugu badnaan mas-uuliyiinta sare ilaa iyo shan qof ay wataan marka laga reebo mas-uuliyiinta sare ee dalka waxaan u ogolanahay xildhibaan kasta oo aadaya deegaan doorashadiisa inuu kaxaysan karo shan askari sida ammaankaba uu yahay baraawana ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sare horeyna uu u booqday taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guddiga amniga doorashooyinka warkan ka soo baxay booliiska soomaaliyeed ayaa kusoo beegmay xilli shalay cabdiweli sheekh ibraahim muudey loo diiday inuu tago degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ka socoto doorashada golaha shacabka fartuun aamsane star f m muqdisho
way mahadsan tahay fartuun kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee ka socota magaalada jowhar ayaa goordhow la doortay iyadoo maanta qorshe u ahaa in la qabto doorashada afarta kursi kursiga hoob afartan oo ay horay ugu fadhiisay nadiifa faarax jaamac ayaa waxaa ku guulaystay cabdulaahi aadan kulan oo ah sarkaalka nisa kadib markii uu tanaasulay xasan cabdi jaamac oo la tartami lahaa cabdulaahi aadan kulane ayaa cod gacantaaga waxaa ugu codaysay dhammaan ergadii goobta fadhiisay oo ahayd boqol iyo kow ergo waxaana guddiga doorashooyinka ay sheegeen in kursiga hoob afartan uu ku guulaystay cabdulaahi aadan kulane kadib markii la doortay kulane ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta
waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya ergadan soo xulay ergada iyo dhammaan dadka taageerayaasha ah ee dhinaca fadhiya Ee, waxaan insha allahu tacaala aan idiin sheegayaa ballanqaadkayga inaan idinkaga bixi doonin Ee, colaadda ka jirta dhulki insha allahu anoo la kaashanaya dadkay colaadku ka dhexayso iyo idinka iyo odayaasha waxbaan ka qaban doonaa insha allahu tacaala konsaanka ugu weyn konsaanka ugu iyo xildhibaanada iyo wasiirada halkan fadhiya ee deegaanka soo jeeda konsaanka ugu weyna deegaankana colaadaas uu ahaa colaadaasna dhabarkaad ii saaraysaan insha allahu inaan isku dayo wax ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhanka kale isla wararka la xiriira doorashooyinka ee siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku guulaystay kursiga xildhibaan ee golaha shacabku tirsigiisu yahay hoob boqol soddon iyo sideeda kadib markii u tanaasushay naciim xuseen calow la tartami lahayd xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa cod gacantaag ah oo loogu codeeya doorasho ka dhacday dhuusamareeba wuxuu helay siddeetan iyo lix cod waxa uuna ka hadlayaa dareenkiisa ku aadan codkii la siiyey
xubnaha guddiga muxulka xubnaha guddiga ikhtilaafaadka urgoma musharaxiinta kale iyo komyuutada intaba iyo howlaha amniga dhammaan weyna salaamsalaam salaamka salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda madaxweynaha hidinta iyo doortay inay codkooda siiyaan waxaa kaloo mahadinayaa guddiga doorashada iyo
inta la xaqiijiyey ilaa afar rag oo ehel ah ayaa ku geeriyooday kadib markii mooto bajaaj ay saarraayeen ay miino kula qaraxday duleedka magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aasa ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ragga dhintay oo uu ku jiro wadihii mooto bajaajta ay miinada ku qabsatay deegaanka xanshuuley oo u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar una jirtaa lix kilomitar ee magaalada jowhar afarta ragga ee qaraxa miino ku dhinta ayaa midadkooda waxaa la geeyey cisbitaalka magaalada jowhar waxaana la sheegay inay safar u ahaayeen degmada mahadaay isla gobolka shabeellaha dhexe dhanka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dowladda dalka griig ayaa muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalka ukrain waxa ay kula talisay inay si deg dega isaga soo baxaan dalkaasi iyadoona laga cabsi qabo in ruushku weerar culus ku qaado madax diblomaasiyadeed ayaa weli ku oolan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka dhex taagan waddammada ruushka iyo yukrain yukrain ayaa dhankeeda codsatay inay kulan deg deg ah la yeelato ruushka si looga baaqsado in uu u dagaal dhaco haatanna waxaa kusoo dhawaataan fariinta coronavirus inaad iska dhaadhiciso in cudurka covid nneteen uu la mid yahay hergabka caadiga ah saamayntuu caalamka ku hayo ayaa tusaale kuugu filan fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari